magaalada haig ee dalka netherland waxaa maanta ka socda shir gaar ah oo go-aan looga gaari doono dacwadda ka dhanka ah madaxweynaha kenya uhuru kenyatta qareenada u doodaya waxay doonayaan in go-aanka maanta la gaarayo uu noqdo in gebi ahaanba la laalo dacwaddan maadaama aan lahayn caddaymo ku filan oo lagu maxkamadeeyo dacwad oogayaasha ayaa dhankooda doonaya in dacwadda dib loo dhigo inta laga samaynayo baaritaano hor leh daawud aweys ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay xildhibaan cabdulaahi diiriye oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi kenya waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa uu ka filayo inay ka soo baxaan shirka maanta dhacaya
arrinta ayada runtii anigoo ka tirsan xisbiga o d m oo xisbiga kood la yidhaahdo mucaaradka ka tirsan laakiin haddana runtii waxaan taageersanahay madaxweynaha madaxweyne uhuru kenyatta defence tiamkiisa waxay qabaan baan taageersanahay runtii waxaan ka hor imaadsannahay maxkamadan i c c ga iyo gabadhan maxkamad oogaha oo fatu binsoda la yidhaahda waxaana rabnaa kiiska runtii in la baabiyo oo tirtirmo oo madaxweynaha kenya madaxweynaha naga uu soo noqdo wadanka kusoo noqdo oo kiiska iyada ee horu soconin oo u burbura madaxweynahana wadanka uu u shaqeeya oo shaqo u qabsado waayo kenyaanka runtii dhibaataana haysataa insecurity baana haysataa dadki biilaan waay dadka naga aniga dadka naga soo door biilaan waayay dadkii dhibaata haysaa shaqalaan baa jirta marka madaxweynaha mashquuliya ma aha i c c maxkamad meeshan oo reer galbeed ay leeyihiin oo maxaa la dhihi jira foreign ah oo oo qalaad oo waxay ka anogeen runtii ma taageersanin inuu diidaha oo ficnad buusan aalinba lakin hadda waxay eg tahay wax cadeen ay ku haystaan ma laha kiiskii isagaaba burburaya oo marka saa awgeedna inuu burburaan insha allahu tacala rajaynayna laakiin maxkamadani waxa ay qayb ka tahay in cadaalad amaba sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey rabshadihii doorashooyinkii labada kun iyo sideedda lagu murmay dhacay kadib madaxweyne uhuru kenyatta iyo siyaasiyiin kalena waxa ay ka mid yihiin dadka lagu eedeynayo marka maxaa ku jaban in sharciga la hor keeno cid walba oo tacadiyo geysataa xil walba ha haysee maya arrintaas sax waayey in sharciga la raaco oo qaanuunta la ilaaliyo oo the rule of law la raaco waa sax in nin walba oo dambi geystay maxkamad la hor keenana waa sax oo arrin aan taageersanahay laakiin runtii arrinta meesha ku jirta waxaa waaye arrinta hadda nin maxkamada socota waa post election violenceki electionkii laba kun iyo toddobadii calaalaasada kenya ka dhacday dad baa ku dhamaaday kun iyo dhowr boqol oo qof baa ku dhintay kumanaanna way ku barakaceen marka arrintaas waa arrinta keentay hadda oo cadaalada loo raadinayo iyo dadkii ku barakacay dadkii ku dhintay laakiin baisweydiiya yacni kenya maalinta ilaa hadda way isbedeshay waan ka soconay maxaa dhihi jiray wa wa wa waa isbedel baa dhacay election kalaan galnay qalalaaso kama dhicin wadanka waa nabad marka waxaa la yidhahdaa wea moved on marxalad baan ugu hibnay wixii laga baqaaya ma dhicin waxaa muhiimadda hadda wadankii wuu dhisan yahay waa cadaalad waa nabad horumar buu usocdaa dhaqaalihii waa korayaa marka madaxweynihii haddii lagu mashquuliya wax hadda ka hor waa dhacay oona la hubinba wixiiba dambiga inuu geystay madaxweynaha lama huba sababteeta hadda waxaa ku cadada gabadhan fai fatibisuda prosecutaga way la-dahay i t c prosecutor fatibisuda wayba la-dahayba wax oo xujiya waana sababta ay u tiri mahay wax cadeen leh because sababtooda waxaa isweydiin leh maxkamadan asalba waa maxkamad oo awood u leh capacity u leh ma aha in ay dembigan baarta marka horeba dembiga uhuru xagga qalad baa lagu geeyey sababtay tahay maysan qaadin baaritaan ku filan may qaadin saresholki keiska muumin garaynaynin marka runtii arrimahaas aan isweydiinaynaa waxaa kaloo isweydiin mudan in la isweydiiya waxaa kamid ah maxaa kiiskan oy ola ordeen wadanka kenya ayaa lagu qaban lahaa sababta hadda wadanka kenya waxaa laga fakerayaa in la qabta maxkamad international standard oo u dhiganta heeg ayaa laakiin cabdulaahi cabdulaahi cabdulaahi haddaan kaa dhex galo arrinta ah maxaa kenya loogu maxkamadeyn waayo waxaan ognahay in horey kenya loo siiyey fursad ah in kiisaskan ay qaado balse markii wakhtiga uu ka dhacay ayay beesha caalamku tallaabo qaado ee maxkamaddan u xil saartay soo saa ma ahayn hawaala inaga labada xisbi oo wadanka ka talinayo coalitionka ahaa b n u iyo o d m ayaa isku yaro gafay laakiin hadda lafteeda fursad la gafay waayo haa oo runtii waa opportunity la dumiyey laakiin hadda lafteeda fursad baa jirtaa oo lasoo celin kara mar haddii la gafay jidkii maalin laga dhumay maxaweyn laga dhumay waxaa la yidhi maalin loo noqoy hadda lafteeda intaa lagu madax kamadeyn karaa wadanka waa wadan dhisan tand country maaha kenya waa wadan oo runtii institutionadiisa iyo maxkamadihii iyo islaamihii dawladda ay wada dhisan yihiin oo lagu aamin qabo waayey marka sidaa awgeed waa dembigii intaa lagu qaban karaa boliiskii waa shaqaynayaa maxkamadihii waa shaqaynayaa civil society waa very active ee marka keskan waa kes inta lagu qaban karay sababteeda waxaan isweydiinaynaa haddii cadaalad loo raadinaya dadkii dhibka ku gaaray cadaaladana waa rabnaa in loo raadiyo oo dadkii dembi geystana keena laakiin runtii dembi ma dhacay waaye hadduu dhacayna uhuru kenyatta ma geystay su-aasha waa wax cadeen ee lamaha wax xaqiiqo ee lama haya kutirkuteen bay ku socdaan maxaa dhihi jiray i c c da rajadaada maanta go-aanka la filayo muxuu noqon doonaa maadaama laba mowqif la kala taagan yahay mowqifna uu yahay in dacwaddan gebi ahaanba la laalo taasoo ay wataan qareenada mister uhuru kenyatta dhanka dacwad ogisana ay leeyihiin wakhti dheeri hana la siiyo maadaama dowladda kenya aysanna siinin wakhti amaba aysanna siinin iskaashi ku filan oo aan caddeemo badan kusoo helno marka rajadaada go-aanka maanta la gaari doono muxuu yahay rajadanada maanta waxaa waayey in oo keskan inta uu burburi doonaa prosecutada yani waxaan aad ugu dheer brskutag inay ku ceeboobi doonto brskutagan hadda fasubisudana yani dhibkan ceebtan waxaa u keenay ninkii ka horeeya la dhihi jiray ocampo boqol kiiba sagaashan iyo shan waxa waye keskan inuu burburi doonaa oo uhuru kenyatta uu ku guuleysan doonaa
xildhibaan cabdulahi diiriye oo ka tirsan baarlamaanka kenya oo khadka telefoonka ugu warramayey daa'uud aweys halkaad kala socotaan oo laanta af soomaaliga idaacadda v o a